sahroy maqaalkan oo dhawaankiisa uu yahay dowladda waddanka kenya oo qaramada midoobay u gudbisay xaqiiqada dhabtaa ee xuduudda badda ee lagu muransan yahay soomaaliya iyo kenya waxaa ka hadlay sharilaalyaha guud ee waddanka kenya dithai mungai oo sheegay inay miiska hordhigeen maabka juqraafiga xuduudaasi ay leedahay oo la sameeyey toddoba sano muddo haatan laga jogo gacantana ay u geliyeen golaha qaramada midoobay ee u qaabilsan xuduudaha ee magaalada new york waa gartay marka kenya haatan waxa ay ku doodeysaa in ay caddeemo badan haysato sida wargeyskan ku qoran oo ay u gudbisay maxkamadda qaramada midoobay bal marka waxaad iga warantaa caddeemahaasi ma lagu soo bandhiga wargeyska wax qayb ka mid a run ahaantii dhowr qodob ayuu soo qaatay xeer ilaaliyaha laga soo xigtay wargeyska daily nation maanta oo tilmaamaya in xuduuddu aysan ahayn marka la eego sanadkii kun sagaal boqol laba iyo siddeetankii sharciga badda iyo xuduudaha oo ay tahay mid iyadu ka duwan taas kenyana ay ku doodeyso in uu yahay saddex xagal qiyaastiisu uu yahay boqol kun oo kilomitr oo bariga xeerta waddanka kenya ku aadan taasi oo ay sheegayaan in heshiis xitaa ah maaragtay sahna ay la galeen xukuumadihii ku-meel gaarkaa sanadkii labada kun iyo sagaalka oo ay doonayeen in arrintaa badda lagu xaliyo si nabadgelye ah iyaguna ay sheegeen in taas oo kale ay ka dhacday tanzania oo ay daris yihiin oo sidoo kale loo dhameeyey sanadihii aynu kasoo gudubnay waa gartay marka la eego kenya waxa ay leedahay dhinaca kale waxaan haysanaa caddeemo soomaaliyana waxa ay la tagtay maxkamadda waa war aanan fadhiyin ama dacwad eedeynteeda aanan fadhiyin marka sidee buu wargeeska taasina uga hadlay waxa uu yidhi waa sheegasho aan raad lahayn iyadoo laga soo xigtay mungai gudbintii fayashii bishii juulaay ay gudbiyeen xeer ilaaliyaha guud ee dalka soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayey oo maxkamadda u gudbiyey xaggaasi iyo magaalada daheeg waxaanu sheegay in caddaymaha ay hayaan ay yihiin kuwo xitaa ay kala hadleen labada madaxweyne ee madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud labadii kun iyo afar iyo tobanka si arrintaasi loo sii ambaqaado islamarkaana aanay wax raada ku dhisnayn marka la eego labadii kun iyo sagaalkii heshiiskii labada wadan ay galeen ee ku-meel gaarka ahaa ama isfahamka ahaa inay dhammaantood ka hor imaanayso dacwadda ay dowladda soomaalidu gudbisay sida wargeysku maanta uu qoray waxaa wargeyska sidoo kale warbixintan uu qoray ku jirta haddii aadba adiga laftarkaaga dabcan waad soo akhriso waa adiga nooga warramayo waxaa ku jirta in kenya ay ka kiraysay shirkado kuwa shidaalka soo saara ah meesha lagu muransan yahay oo ay ka mid tahay total iyo any oilka ka shirkada kale la yiraahdo muqdishona ay taasi ka keentay muran marka ilaa iyo haatan warkan ay gudbiyeen ma ku jirtaa in ay bal ka hadlayaan in shirkadihii weli meesha ay ku lug leeyihiin iyo in kale marka uu soo qaadanayo wargeysku xuquuqda dhinaca xuduudaha ee wadamadu iyo karaamada dowladnimada ay leedahay ayay kenya ku doodaysay sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka inay jireen kambaniyada adigu aad carabaabtay ee total ee wadanka faransiiska iyo eno oo iyaduna kamida shirkadaha waaweyn ee batroolka soo saara in ay jireen heshiisyo muran dhaliyay oo muqdisho iyo udhexeeya iyo nairobi waxaana markii dambe la sheegay inay bilaabeen afar iyo afartan shirkadood oo halkaa wax ka qodayay in la hatiyey sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxaa kaloo ku jiray shirkada la yidhaahdo ban continental oo dalka australia laga leeyahay oo iyana markii dambe ka heshay shidaal dhinaca biyaha laam waa tahay marka kenya mar haddii dowladda soomaaliya ay gudbisay dacwadeeda ka dhana kenya iyo muranka badda haatan oo la jooga kenya waxa ay gudbisay sida ay leeyihiin cadeymahooda la xiriira in badan ee iyagu leeyihiin iyo waxay ula muuqata marka kalsooni intee la-eg bay kenya ku qabi kartaa marka waxa kasoo baxa maxkamadda sida uu ku doodayo xeer ilaaliyuhu waxa weeye heshiiskan oo ah mid wadamada dariska ah ee xagga badda xidida xiriirka ku leh la gudbiyey sanadkii kun sagaal boqol laba iyo siddeetankii waxay qabaan inay tahay kalsooni weyn oo maxkamadda markan cadaymaha ay isku geeyeen ay ku guulaysan karaan walow soomaaliyana ay horay garabka arrintaa ugu dhufatay oo bishii juulaay si rasmiya ay caddaymaheeda u gudbisay diidayna wax dhexdhexaadina inay galaan kadib markii baarlamaanka soomaaliya laba goor uu diiday arrintaas